hadda horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa idaacadda iyo shacabka ceelcaadeed ku dhaqan oo dhibaatadu ay kasoo gaartay dadkan argagixisyada dhammaan horta waan salaamaya ilaahayna waxaan u rajeynayaa inuu ka dulqaado cadowga meesha jooga inuu alla ka dulqaado ayaguna ilaahay uu barwaaqeeyo yaan ugu duceynayaa mideeda kale markaan usoo noqdo idaacadda markaan usoo noqdo duqeynta xarab meesha ka dhacday kollay saddex meelood baa la duqeeyey meel hadda wax iisee kasoo baxay oo saddexda meeloodna waxay ahaayeen meel bartilmaameed cadowga uu uu u ahayd dee qof shacabay oo ama guri ha noqoto ama shacab ha noqoto ama xoola oo xayawaanka la dhaqda ha noqoto midnana waxba kuma noqon duqeynta yaa fuliye marka sida ula socotabo soomaaliya duqeynta yaa fuliye lamaba yidhaahdee intaasoo diyaaradood iyo intaasoo dawladood baa ku jirto de kolley duqeynihii ka dhacayay ama la fulinayay oo soomaaliya laga dhex fulinayay kuwa unbay la mid yihiin diyaaradaha dagaalka kenya ayaa aagaasi aada u gaaf wareega ma kenya fulisay duqeynta mise maraykanka guddoomiyaha celcaddaa tahay kolley xogogaala u tahay arrimahaase yow waa runtahay oo diyaaradaha maraykanka iyo diyaaradaha kenya dhammaan meeshu kama marno oo way yimaadaan laakiin hala kolley dawladda kenya diyaaradaheeda ma ahayn diyaaradahaas hadda hala diyaaradda waxga meesha wax ku jirta waa gartay maxaa og tihiin oo oo khasaare ah oo shabaabka soo gaaray ceelcadde lagu duqeeyey horta nimankaan khasaaradoodu way qarsadaan meesha hadda wartilmaameedku ahaana waa meel magaalada kasoo yara baxsan oo oo kasoo yara baxsan oo ciidamada meeshaay duqeeyeen horta saddex meelood bay ahayd meel iskuolka dugsi sare meel geeskeeda iyo meel dhexe oo iyaduna ii sheegeen isbitaalka isbitaalka cusub oo hadda magaalada lala dhisay meel duur oo kasoo sokayso iyo meel kambi oo ciidamada kenya ay waagi hore deganaan jireen saddexdaas meelood ba ahayd laakiin meesha iyada ana xilli ay nimanku shirayeen oo jidkan meesha isbitaalka u dhowbaana lala beegsada kolley khasaarihii hadda kasoo gaarayna annagu hadda weli xaqiiqadeeda ma hayna laakiin khasaare waa kasoo gaara saraakiil al-shabaab ka tirsan oo xubno sare ah miyaa deegaanka ku sugnaa oo bartilmaameedka duqeynta ay ahayd iyo meeshata dhib baa ka taagan dad soomaaliyeed oo gobol kastaba laga keeno lasoo afduubay oo meesha ku xaraysay waa jiraan oo wax alla ay ka rabaan aan la garanaynin dad ii sheegeen ay isaga haystaan meesha way tuulan yihiin niman saraakiiloo sarsara kolley meesha kama marno way yimaadaan oo hadday hameen baryaanna hameen labaadna ma baryaan oo adigu marigtin ay isku xir u ah gobolka kadoo dhan bay meesha u tahay inkastoona hadda ciidan fara badan iyo ay saraakiil fara badan ayna meesha ku nagaaneyn laakiin maraykanka isku xiro beled xaawo iyo baar dheeray meesha u tahay